war murtiya si wada jir ay u soo saareen dowladaha isu taga imaaraadka carabta israa'il iyo maraykanka fidnimadii xalaya saacado kadib tegitaanka wafdigii ugu horeeyey ee israa'il ee tegay dalkaasi imaaraadka carabta ayaa lagu sheegay nabadda ka dhexaysa inay tahay tallaabo geesinimo ah bayaanka ayaa si adag loogu sheegay in heshiiska ay gaareen dowladaha israa'il iyo imaaraadka carabta in uu joojinayo qorshihii israa'il ay ku doonaysay daanta galbeed ee dhulka reer falastiina islamarkaasina waa heshiis bixinaya baa lagu yiri warmurtiyeedka fikir cusub oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhex taagan israa'il iyo falastiina sidoo kale dowladaha imaaraadka carabta iyo israa'il ayaa ku booriyey falastiiniyiinta inay dib ugu soo laabtaan wadahadallada islamarkaasina ay ka faa'iidaystaan fursadaha nabadda iyagoo carabka ku adkeeyey in heshiiska uu yahay fursad taariikhi ah oo lagu dhisi karo xiriir caadi ah bayaanka sida wadajirka ay u soo saareen dowladaha israa'il iyo imaaraadka carabta ayaa loogu mahadceliyey madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump dowrka uu ka qaatay guusha maanta ay gaareen labada dhinac dowladaha israa'il iyo imaaraadka carabta ayaa sidoo kale muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin falceliska wanaagsan ee caalamka uu ka bixiyey xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha israa'il iyo isutaga imaaraadka carabta dhaxal sugaha imaarada abudabiya ee dalka imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zaayid ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu qaatay go'aanka lagu baabi'inayo sharciga qaadicidda dowladda israa'il si loo helo buu yidhi nabadda wuxuu intaasi ku daray in nabaddu ay tahay ikhtiyaar istaraatiiji ah laakiin ma ahan mid aan kaga tegayno buu yidhi qadiyadda reer falastiina maxamed bin zaayid oo khudbad u jeedinayay bulshada reer falastiin ayaa sheegay in imaaraadku yahay dalkooda labaada isagoo carabka ku adkeeyey dowladdiisa in ay ka go'an tahay dhismaha dowlad madaxa bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin oo caasimadaydu ay tahay bariga magaalada qudus shalay ayay ahayd markii diyaarad laga leeyahay israa'il oo siday saraakiil ka socday dowladaha maraykanka iyo israa'il ay ka soo kacday magaalada talaaviv caasimadda israa'il markii ugu horeysay iyadoo ka degtay magaalada abudabiya ee dalka imaaraadka carabta dhanka kale ra-iisul wasaaraha maamulka falastiin maxamed ishtaya ayaa wax aad looga xumaado ku sifeeyey diyaaradda israa'il ee maalintii shalay ka degtay gudaha dalka isu taga imaaraadka carabta ra-iisul wasaaraha falastiin ayaa hadalkan ka sheegay shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo maalintii shalay ka dhacay magaalada raamalla ee daanta galbeed يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات ra-iisul wasaaraha maamulka falastiin ayaa yidhi aad iyo aad bay noo xanuujinaysaa inaan aragno maanta diyaarad israa'il laga leeyahay oo ka degaysa dalka imaaraadka carabta taasoo ah mid xadgudub ku ah mowqifka dowladaha carabta laakiin waxaan bogaadinayaa buu yidhi mowqifka carabta ee diidmada cad ee ka dhanka ah in caadi laga dhigo xiriirka lala yeelanayo dowladda israa'il نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل arrimahan ayaa imaanaya xili saddex iyo tobanka bishii hore ee dowladaha israa'il iyo isutaga imaaraadka carabta ay gaareen heshiis ay ku yeelanayaan xiriir caadi ah qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa soo dhoweeyey heshiiskaasi halka qaar kalena ay ku tilmaameen mid majaxaabinaya qadiyadda reer falastiin xuseen saxnuuni v o a qahira